haddaba sabiid waa deegaan caanka ah waxaan soo dhoweynayaa cabdulaahi soomaali haye cabdulaah aad baad umahadsantahay haashin cabdinaasir sabiid waa deegaan dhulbeereed ah oo caan ku ah soo saarista dalagyo kala duwan sida galeyda digirta iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan oo cambuhu uu ka mid yahay waa dhul badanaa barwaaqa sooran ah oo maadaama webiga shabeella uu maro webigana inta badan biyihiis uu joogo beeraleydaasi xiliyo kala duwan oo dadka qaar dadka roobka sugo aan wax u bixin ayaa ayaga wax u baxayaan marka waana deegaan qurux badan oo inta badan cagaaran waxaa marta buundo oo maarata webiga dushiisa ayaa buundo martaa amaba buundo ayuu leeyahan ka wadaa magaalada afgooye ee gobolka shabeella hoose waxaa u jiraa toddoba kilomitr oo keliya sidoo kale wuxuu xiriir la leeyahay afgooye marka laga soo tago deegaanka la yirahdo beriire sidoo kale owdheegle ayuu xiriir la leeyahay inkastoo uu kasoo yara durugsan yahay waxaan qiyaasayaa beriire iyo sabiid qiyaasii labaatamiyo kilomitr in ay soo jiraan marka la wareegitaankan xarakada shabaab almujaahidiin ee halkaasi dhabarjab weyn ayay mar kale ku tahay dowladda federaalka ah waana buundadii labaad oo lagala wareego meelaha buundooyinka muhiim ayay u arkayeen waxaana u arkayeen in isu socodka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyo gaadiidkooda iyo waxyaabahay wataan ay caqabad ku noqon karto marka waa buundadii labaad oo lagala wareego marka owdheegle waxaa ku xiga marka dhanka afgooye la aado berire berire marka sida muuqato waa laga booday oo waxaa la aaday dhanka iyo sabiid oo afgooye kaabiga ku haya arrintaani marka dhanka kale waxay culays weyn ku tahay ciidanka jooga beriir ee dowladda federaalka oo labada dhinac laga xigo oo maaratay buundooyinkii dhinacyada ka ahaa la qabsaday inkastoo jid u furan yahay haddana culays weyn ayay dareemayaan waxaana u furan dhanka aalayaasir iyo lamber konton iyo lamber lixdan xaggooda inkasta oo laga yaaba iyado qudheeda in ciidamo kale ay ku jiraan marka deegaanka sabiid waa deegaan muhiim ay u arkeysa dowladda federaalka waxaad la socotaa hadda ka hor waa deganaa jireen laba kun shan iyo tobankii ayaa laga qabsaday marar kala duwan waa soo weerareen waa laga difaacay haddana waa dambe ayay dib u qabsadeen muddo ayay joogeen waqtigan qiyaasa inuu ahay laba kun kobiyo labaatankii ayaa la weeraray oo labadan xero hadda la weeraray cagta la mariyey ciidamadii joogay oo qaar badan la laayay qaarna la dhaawacay hubna laga furtay haddana waa soo rogaal celiyeen oo waa degeen waxaad dareemaysaa muhiimadda deegaankaasi uu ku fadhiyo maxaa yeelay asiga la-aantiis in la joogo beriire iyo in la joogo meesha la yiraahdo owdheegle ayaa culays noqonaysa iyo afgooy qudheedaba soo afgooy afgooy qudheedana qalqal ayaa maaratay ayay ku tahay afgooyana ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayagu hadda dhowr iyo tobanka sano ugu dambeeyay maba ka fogeyno magaalada darafkeeda joogaano maaratay guryaha magaalada u sokeeya way way tegi karaan laakiin buundada ayaa ah waxa la isku haysto oo marin ah oo gaadiid noocyo kala duwan uu ku mari karaa oo maarata ama hub ha sido ama ciidan ha sido ama wax kale ha sido buundada ayaa iyadana aad muhiim u ah ciidanka xarakada shabaab almujaahidiin ee lug waa ku tegi karaa waxaa kaloo adkaanaysa adoon sabiid haysan afgooye inaad intaad maamusho qabsato aad saydarayso oo aad maamusho ayadana kuma suurogelayso marka markaad rabto afgooye inaad gasho waa inaad marka hore oo aad maarata shaqyada aad inta weerar ka fuliso aad sii joogto markaad rabto waa inaad marka hore sabiid aad soo soo qabsato marka deegaankaas la yiraahdo sabiid waa deegaan caynkaas waa deegaan dadka ku noolay ay dhibanayaal u yihiin ciidamada dowladda federaalka ah oo dhac iyo dil badan ka geystay isla markaana haween badan sidaan horeba baraansho ugu sheegnay oo deegaanka iyo deegaano kaloo la olag ah ama la deris ah ku dhaqan ay kufsadeen ciidamada dowladda federaalka ah ummadda meesha degan ama dadka meesha degano waa dad iska qabow oo maaragtay beeraley ah dagaal aan ahayn dadkan qabaa'iladan hubaysan oo maratay sheeg maratay qorayga ammaanka ku furnay ama nin walba qora dooran haddii xaaladdu xumaato waa dad iska degan oo iska beerley waa dad u baahan naxariis iyo xasilooni iyo deganaan waa dad u baahan maratay sheeg in si degan loola macaamulo marka ciidankaanina waa ciidan sidoodaba meeshay tagaanba dadku dhibaatadooda ay hore ka arkaan dowladda federaalka ah kolley dadka soomaaliyeed waa yaqaanaan oo maratay isagana ay iguba way garanayaan waxa aan sheegayna inay yihiin wax jira marka sabiid bulshada ku dhaqan hadda ka hor muuqaal alkataa'ib oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaab almujahidiin ay soo bandhigtay waxaa ka muuqday markii weerarka lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka ah ee saldhigyada lagaga wareeyo in ay dadka ku dhaqan ay soo wada baxeen oo kamarada ay kasoo muuqanayaan oo dhalinyaradii weliba u badan dadka ugu badan waa dhalinyaradii ayaa ugu badan ayagoo tagbiirsanaya marka waxaad dareemaysaa culeyska meesha ee ka jira oo bulshada halka ku dhaqan ay ku hayaan ciidamadan dowladda federaalka ah
waa mahadsantaha cabdullah